waxaan u soconnaa soomaaliya oo sharaf leh ayaan u soconnaa ninka aan sharafta rabin ugu rabaa marka ninka aan sharafta rabin wuxuu rabaa maanta keliyuu rabaa laakiin annaga waxaan u soconnaa buri iyo boqol sano dambe ayaan u soconnaa qofka maanta u socda wuxuu rabaa luf luf مشروع مشروع صدر صنع المزور جيري قفل وحمتري شعبوي صومالي وحمتري دلكي وحمتري سمعتي وحمتري مركا ما تبكي أن أغنى هي أكو فشل لي وهو فشل لي يا بص علينا مركا يا رب الله هاي إنا كاس بدلنا جيت في عنا إنا بلاونا صومالي وعدت في عن صومالي sidaasi madaxdaas adduunka ay u sheegeen yaa dab ah shaksi shaksi dad fiican ayaad u tihiin laakiin jamac waa laisku kiindiray been baa laidin sheegay waxaad tihiin qabiilaa lidiin qabiilo ma tihiin soomaali waa hal qabiil waa hal qabiil oo ilaahay badiyey oo noqday aaylo families noqday marka ma faamilada noqonay yaa dhib loo keenay marka ilaan ummadii boqolka noqodood ku la hadlaayay oo kala duwanaa oo kala dinta ah waa iswataan oo laga yihi oo ah qaarkood weliba hadda annaga ama amso noo soo diray oo laga difaacayo shabaab waa ummad aan islahayn oo aan iskuuqad ahayn annaga lagu kala dhex jira marka oo isku dad ah waxaasna waxa weeye waa kala maxaan ku rahdaa disconnection wax la yidhaahdo udhexeeya hogaanka iyo shacabka marka haddii shacabka dadkii aan idiin sheegay siyaasiyiintii kharibnaa oo ayaa dhaweyn aan ku irin waa xanaaqsan yihiin oo qofka hadduu xanaaqo xawlku iska leeyahay iska leeyahay iska leeyahay haddee waxay ayaa ku soo maxaa qaateen qabiil waa shaqayn waay kooxkoox waa shaqayn weyday marka waxa weeye inaan u sheegno inaan u sheegno shacabka soomaaliyeed inuu majuur noqdo inuu bislaaday muddo dheer in loo sheegaya been loo sheegayo beentiina ay keentay dad badan oo qaxooti ah dad badan oo dhintay dad badan oo madax ku baabacay dad badan oo maxaan ku raahdaa diaspora jira dad badan oo gurihii cuduro iyo iyo biyo biyo la-aan ama biyo aan fiicnayn oo aan caafimaad ahayn waxbarasho la-aan ay ku haysato wax kalena ma aha waa beentii loo sheegayo lagu kala qaybinayo ummadda haddii umad la kala qaybiyana awoodoodi awoodoodi awoodeedi waa stint waa stint marka inaan u sheegno dadkaas siyaasiyiinta caraysan waktigiina waa dhammaaday ayaama hore waxay wadeen inay yidhaahdaan dowladda waa ku fashilanta amniga dalka waa la qabsaday hadda taas waa shaqeyn weyn hadda waxay yidhaahdeen financial management systemkii dhaqaalaha waa fashilmay oo shisheeye oo awal la gacan bixayn jirin yaa loo diray maxaa yeele waxay arkaan dhaqdhaqaaqa xisaabtay arkaan inaan anagu ammaanadii ummadda loo dhibatay inaan u ilaalino dadkii iyaga ahaa i m f kii iyo world bankigii iyo european unionkii yaa waxay leeyihiin dowladdan waa dowlad nadiifa waa inaan dhaqaalo ku bixino waa inaan dhaqaalo siino iyagana waxay leeyihiin maya yaa la sii dhaqaalo oo haddaan dhaqaalada siin doo soo soomaaliya dalkaas see u jiri karaa marka dalkaas see u jiri karaa haddii iyagu ay soo taagnaadaan annagoo shaqaynayna oo wax wanaagsan ka shaqaynayna oo xaaraantii ka fogaanay oo ammaanadii ummadda u hayna oo shaqo wanaagsan u hayna oo markhaati ay ka noqdeen kulliga gacan badaxayn jirin oo ay direen inaan nahay dad hufan oo transparency ah oo nadiifa oo yiri keliya maaha waa fiicantihiin waxba aynu kugu darin macnaha lagu xiraa maaminta saxa dadka leh dadka shaki gelinaya ama dadka shacabka soomaaliyeed kalsoonida ka qaadaya yay u dareenaya waa wax kale maaha xanaaqii baa ka batay marka qofka ku xanaaq ka bato wuxuu ku dariyaa xoogaa waalida shacabka soomaaliyeed in intaas ogaadaa geliyaa loo baahan yahay inay yihiin siyaasiin xanaaqsan oo u duceynaa adaa loo soo halayin waddanka hore u socdaa dhaqaalihiisa hore u socdaa alxamdulilah caalamkaa qiray waxaan ku guulaysanay waan hore loo arag inaan bixino mushaaharaadkii kharshaadkii dowladda wax walbana waa cad yihiin weliba waxaan jeclaan lahaa shacabka soomaaliyeed inay arki karaan dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaqa wasaaradda maaliyadda qof walba inuu arki karo yaa kasi jecel waxaa intaas dheer waa waa ka hadlay xiriirka dowladaha dariska aan u leenahay xiriirka dowladaha khaliijka ah xiriirka dowladaha khaliijka ah dadka maxaan ku rahda khaliijka ah waa dad waareen ah waxaan lahayd xiriir aada u dheer oo dhaqan ah waxaan lahayn ama leenahay xiriir diin waa dad waareen ah laakiin iyagu kolleyba saa qiyaasayo waxaan rajeynayaa inay si wanaagsan noo arkaan dowlad ahaan laakiin annagu waxaan leenahay waxaan doonaynaa inaan xiriir wanaagsan la siinsano iyagoo dhan laakiin xiriirkaas wuu ku dhisan yahay walaaltinimo is-ixtiraam iskaashi annagoo qabkeeni soomaalida ilaa shalayda maxaa yeele anagu soomaali baan nahay waa dhab xaalad xun baan ku jirnaa laakiin xaalad xun xaaladda baan ku jirno ma aha berberenti maaha xaalad xun berberenti maaha xaalad fiicanna berberenti maaha joogta ma aha xaaladda xun qofku waxaa laga yaaba inuu galo xaalad ka sii fiican qofkii xaaladda fiican ku jiray waxaa laga yaaba inuu xaalad xun u galo wax berrinte ah ma jiro marka annagoo xaaladdu saas tahay dhaqaale xun ayna hayso weli soomaali baan nahay waxaan nahay dad qab leh waxaan nahay dad jecel in la ixtiraamo annagoo waan in dadka waa ixtiraamnaa intaas kayaan ku kuwaysanayna dowladda dhexdeeda dowladda dhexdeeda waktigaan oo kale waxaa lagu jiri jiray laba dowladood oo isgarab dhaaftay iyo wasiiro ordaaya oo raadinaya xilka inay qabtaan iyo dal iyo dowlad wareersan oo ku jirta tiig ku jirta oo is- isdabayaacay shaqadii dowladdu bay istaagtay caalamku uu leeyahay war dadkan war waxba kama bartaan yaa wixii shan soo maray waa ka gudubna hawshaas waa taan ii sheegay waxaan uga gudbaynaa tanaasul wax walba waxaan u tanaasulaynaa shacabka soomaaliyeed dowladda dhexdeeda meeshii ugu fiicneyd iyo maraysaa xiriirka dowladda dhexdiisa maxaa yeelay wax bersural ah ma jiro wax dan gaar ah ma jiro haddii arrin ay timaado culus waa loo dad waa loo dadbadsada ah waxaa ka soo baxa fakarka ugu fiican oo shacabka weynaha soomaaliyeed u fiican yaa ka soo baxa maxaa yeele qof dangaara kuwata ma jiro saasa taasaa waxay keentay khilaaf uusan jirin marka oo lisu tanaasulo